bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamadi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii afar iyo sideetanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa darsigii labaad ee taariikh nololeedka saxaabiga cuqbat bni caamir aljuhani safxada saddex boqol iyo afar lazima wuu la joogay uun saa iska dheh wuu laasimay waxaan kaa hadhaynin oon meelna kuu dhaafaynin sida hooskaaga oo kale waxaa la yidhaahdaa lusuumka saasaa la yidhahda marka lazima uu kama hadhin oo wuu la joogay uun cuqbatu bnu camir aljuhani rasuulullahi rasuulka ilaahay ayuu la joogay uun oo uusan ka hadhin lusuuma dilli hoosku sida uu ula socdo oo uu la joogo li saaxibihi qofkii hooska lahaa qofkii hooskiisu may kala hadhi saas oo kale ayuu ku ahaa fa kaana wuxuu ahaa cuqba yaahudu kii qabta lahu rasuulka wuxuu u qaban jiray bizimaami baqlatihi baqashii uu rasuulku ku safri jiray ayuu hoggaankeeda saa u hayn jiray mar walba ama xakamaheeda aynamaa saara meel allaala meeshii uu rasuulku u socdaba xakamaheeda ayuu hayn jiray wayamdi wuxuu aadi jiray bayna yadayhi rasuulka hortiisa ayuu socon jiray wayamdi wuxuu socon jiray bayna yadayhi rasuulka hortiisa uun annaa meeshii kasta oo itajaha rasuulku uu wejiga saaro uu rasuulku aadaba wa kathiiran wax badan maa aad iyo aad u badan yuu ardafahu fangeliyey rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam cuqba waraa'ahu gadaashiisa baqasha markuu rasuulku koro yuu gadaashiisa saari jiray radiifka kaasaa la yidhaah xataa intii ayuu rasuulku fangelin jiray duciya looga bixiyey cuqba biradiifi rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam fangalihii rasuulka ilaahay saasaa loo bixiyey wa rubamaa waxaaba dhici jirtay oo laga yaaba lagaba yaabaa inay dhici jirtay nasala inuu uga soo dego lahu isaga annabiyu nabigii alkariimu ee sharafta badnaa can baqlatihi baqashiisii inuu uga soo dego liyakuuna si uu ahaado huwa cuqba alladii kii yarkabu isagu maaragtay ku safraya ee fuushan wanabiyu nabiguna calayhi salaatu wasalaam huwa nabigu alladii kii weeye yamshi lugaynaya xadatha wuxuu ka sheekeeyey cuqba ayaa arrintaa ka sheekeeyey fa qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aakhidu aakhidun mid saa u haya bizimaami baqlati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ama kuntu waxaan ahaa aakhidu aakhidun aakhidun dheh mid haya bizimaami baqlati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay baqashiisii yaan xakamaheeda saa u hayay buuhi ama hogaankeeda fii bacdin fii bacdi qaabi lmadiinati magaalada madiina kaymaheeda mid ka mida fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga rasuulku wuxuu igu yidhi yaa cuqba cuqbow alaa taragtu ma kaaga tagaa yani ma kaaga soo degaa baqasha fa hamamtu waxaan damcay buu idhi an aquula inaan idhaahda laa maya laakinii hase ahatee ashfaqtu waxaan ka baqay an yakuuna inuu ahaado fii daalika arrintaa inaan rasuulka ilaahayba laa idhaahdo macsiyatun amar khilaaf iyo dembi iyo amarkii rasuulka oo la jabay lirasuulilahi rasuulka ilaahay oo amarkiisa la diido inay noqoto ayaan ka cabsaday fa qultu waxaan idhi nacamha ilaan laab rasuulka ma dhihi kare yaa nabiyallaahi nabiga ilaahayow fa nasala wuu ka soo degay baqashii arasuula rasuulka yaa can baqlatihi baqashiisii ka soo degay wa rakibtu ana aniga ayaa fuulay imtithaalan aniga oo fulinaya oo fartoomaya liamrihi rasuulka amarkiisa rasuulkaa kor yidhi waryaah waan koray wa jacala wuxuu bilaabay rasuulku huwa isagu yamshi inuu lugeeyo uma markaa kadib maa labithtu kuma sii sugnaanin arrintii an nasaltu inaan kasoo degay canhaa kolkiiba markaan amarkii qaatay haddana yani wax la aqbali kara maaha inaan aniguna fuushanaado rasuulkuna lugeeya waan kasoo booday buun warakiba nabiyu nabiga ayaa markaas maaragtay boqoshii koray calayhi salaatu wasalaam uma markaa kadib qaala lii wuxuu igu yidhi yaa cuqba cuqbow alaa ucallimuka war ma ku baraa suuratayni laba suuradood oo qur-aanka ka mid a kuwaasoo lam yura aan la arkin milahunna miluhunna iyaga oo kale qadu weligood weligeed aan iyaga oo kale la arkin qultu waxaan idhi bala aleelahay bar yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow fa aqra'nii wuxuu ii meeriyey qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas uma markuu ii meeriyey uqiimat isalaatu salaaddii baa la aqiimay fataqadama dadka hortoodu istaagay wasallaa bi wasallaa dadkiibuu wuxuu ku tukiyey bihimaa labadoodii wa qaala wuxuu igu yidhi iqra'humaa aqri labadaas suuradood kullamaa mar kasta oo nimta aad sii seexanayso wa kullamaa mar kasta oo qumta aad hurdada ka soo toostaba aqri buu igu yidhi buun qaala cuqba wuxuu yidhi famaa siltu weligay ma daynin aqra'umaa inaan aqriyo ma daynin mamtadad biya alxayaatu intiiba aan noolaa intayba xusulkaygu uu xabaal ka koreeyey waan aqrin jiray intaan noolaa walaqad jacala wuxuu ka dhigay cuqbatu ibnu caamir aljuhani wuxuu ka dhigay hamahu waxa uu ku fikirayo hami waxaa la yidhaah waxa aad shaqo ka dhigato ee maaragtay mar walba aad ku fikirayso ee maskaxdaada ku jira hamigiisa kaa weeye wuxuu ka dhigay fii amrayni laba arrimood ithnayni oo laba laba arrimood bas ayuu shaqo ka dhigtay wey oo maxay labadii alcilmu iyo waljihaadu cilmi iyo jihaad wansarafa wuu u go-ay ilayhimaa labadooda ayuu u go-ay biruuxihi ruuxdiisii iyo wajasadihi jidhkiisaba labadoodaas wuxuu u go-ay cilmi iyo jihaad wa badala wuxuu ku bixiyey wuu u ogolaaday wuu ku dhiibay lahumaa labadaas cilmiga iyo jihaadkii min daatihi naftiisa askhaa albadli wax bixin badliga wax la bixiyo waxaad hurto hurid tii ugu maaragtay deeqsisanayd ee ugu gacan furayd ayuu ku bixiyey iyo wa akramahu kii ugu deeqsisanaa waa isla mid una sakhi iyo kariim waa isku mid amaa fii majaali alcilmi haddii aynu eegno dhinaca cilmiga amaa haddaan fiirino fii majaali lcilmi dhinaca cilmiga iyo meeshuu ka gaadhay faqad jacala wuxuu bilaabay cuqba yacubu inuu ka cabo waa cabitaankii insaan inagama nidhaahno yacubu inuu ka cabo min manaahili rasuulillaahi rasuulka ilaahay dararkiisii manhal waa darka dar buuxa waa tashbiih meeshan dar meesha ma yaalle cilmigii oo cilmigii ilaahay ahaa ee ilaahay siiyey nabigeena caleyhi salaatu wasalaam kaas ayuu ka cabay dararkaas fa jacala wuxuu bilaabay faqad jacala wuxuu bilaabay yacubu inuu ka cabo min manaahili rasuulillaahi rasuulka ilaahay dararkiisii atharity athari ee buuxday wey darkii buuxay alcadbati ee macaanaana waa dar buuxa oo macaana xataa intii ayuu ka cabay qadaa uu ka noqdo muqri'an nin qur-aanka aqrintiisa iyo tajwiidkiisa iyo sida fiicana loo aqrinayo iyo codka kow noqda muqri'in baa la yidhaha muxaditan oo axaadiista nabigana dadka qaybay ee badan wax badan ka qayba ka mid ahaa faqiihan oo faqiiha dadka diinta si fiican u fahmay faradiyan oo cilmiga faraaisha faraaida ee dhaxalka dhaxal qaybinta maaragtay caalim ku noqday adiiban oo sugaanyahana fasiixan oo aftahana shaaciran oo gabaya ruux intaa noqon karaa waa yaryahay adduunka wa kaana wuxuu ahaa haddana min axsani nnaasi dadka oo idil kuwa ugu wanaagsan sawtan xagga codka bilqur'aani uu qur-aanka aqrinayo markuu qur-aanka aqrinayo dadka ugu codka fiican waa sidii aan sheegay maxamuud khaliil xusari oo kale iyo sheekh cabdulbaasid iyo sidaasoo kale ayuu ah wa kaana wuxuu ahaa idaa markii maa saja leylu habeenku uu dego uu xasilo ee dadku wada seexdaan wa- wahada alkownu kownka ama kooska ama uunka oo dhanina uu xasilo insarafa wuxuu isagu u leexan jiray ilaa kitaabillaahi kitaabka ilaahay qur-aanka ah yaqra-u isagoo aqrinaya min aayaatihi qur-aanka aayaadkiisii albayinaati ee cadcaddaa fa tusqi waxaa u dheg raaricin jirtay litartiilihi aqrintiisa af-idatu asaxaabati asxaabta quluubtooda asxaabtii alkiraami ee sharafta badnayd wa takhshacu waxaa u hogan jirtay lahu aqrintiisa quluubuhum iyaga quluubtoodii wa tafiidu waxaa di'i jirtay cuyuunuhum indhahooda yaa bidamci ilmo ama ilin ayay la di'i jirtay min khashyat illaahi alla cabsidiisa daraaddeed waqad dacaahu waxaa u yeedhay cuqbat bnu caamir aljuhani cumar ibnu khadaab ayaa yowman maalin u yeedhay fa qaala wuxuu ku yidhi acrid calaya war ii bandhig war igu dul aqri shay-an waxoo min kitaabillaahi kitaabka ilaahay ka mida yaa cuqba fa qaala wuxuu yidhi samcan yaa amiira almu'miniina amiira almu'miniina uu amarkaaga qaatay uma jacala wuxuu bilaabay yaqra'u inuu aqriyo lahu cumar uu aqriyo maa tayasara wixii u sahlanaaday ama u fududaaday oo min aayi dikri qur-aanka aayadihiis ah dikrigii ama qur-aankii alxakiimi ee xikmada badnaa wa cumaru cumarna yabkii uu ooyayo oo ilintu ay ka da-ayso xataa intii ballalad ay qoysay dumuucuhu ilintii ka shumaysay lixyatahu garhkiisa waqad taraka wuxuu ka tegay cuqbatu cuqba wuxuu ka tegay nolosha wuxuu uga tegay musxafan kitaab qur-aan ah oo maktuuban qoran bikhadi yadihi gacantiisa uu ku qoray isaga gacantiisa wa baqiya wuu joogay musxafuhu kitaabkiisii qur-aanka haada oo kana ilaa cahdin gayri baciidin ilaa waqti aan saa usii fogeyn wuu jiray wuxuu ahaa mawjuudan kii jira oo laga helo fii misr masr baa laga heli jiray filjaamici masjidka jaamicahe weyn almacruufi ee loo yaqaano bijaamici cuqbata bni caamir ee magaciisa xambaarsan ayuu ooli jiray waqad jaa-a waxaa yimid oo ku qornaa fii aakhirihi kitaabka gebagabadiisa katabahu waxaa qoray cuqbata bnu caamir aljuhani wa musxafu caamir wa musxatu cuqbadhe ibnu caamir ow haadaa kanihi misxafkiisa kitaabkiisa qur-aankii min aqdami lmasaaxifi misxafyadii ama jaamic baynu inagu soomaalida dhahnaa jaamicyadii ugu da-da weynaa allatii kuwaasoo wujidad la helay calaa dahri lardi dunida guudkeeda ayuu ahaa laakinahu hase hatee fuqida waa la waayey wuu lumay waa la xaday gaaladii iyo waxaas haddee rabaan qaadanayaan makhtuutaad baa la yidhaahdaayo waxa weeyaan daawashadooda keli ah yaa intaasoo lacaga lagu helaa wixii qadiim ahoo dhan fii jumlati maa fuqida wixii la waayey isagoo ka mida ayaa la waayey oo min turaathina dhaxalkeennii waxaynu inagu ka dhaxalay ummadii dadkeennii asxaabteennii iyo aan ka dhaxalay dadkeennii hore athamiini ee- ee maaragtay qaaliga ahaa wa naxnu anaguna canhu waxaas turaafkeenna iyo dhaxalkeenna khaafiluuna kuwa halmaansan oo aan qiimeynayn aan nahayba qiimoba aan u yeelayn intaas waxaa weeyaan wixii ku saabsanaa cilmigiisa wuxuu noqday wax wax noqda aan la arkin muqri qur-aanka aqriya muxadis axaadiista nabiga looga looga dambeeyo faqiih faradiyan adiiban sugaanyahan gabayaa waxaasoo dhan buu noqday wa amaa fii majaali ljihaadi haddaynu u nimaadno xagga jihaadka fa xasbanaa waxaa inagaga filan an naclama inaan ogaano ana cuqbata bna caamir aljuhani shahida inuu ka qayb galay maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay isaga oo la jira uxudan dagaalkii uxud inuu ka qayb galay iyo wamaa bacdaha wixii ka dambeeyey oo dhan oo min almaghaazi duulimaadyadii jihaadka ee rasuulku uu galay oo dhan ama uu hogaamiyey waxaa kaloo ay nagaga filan wa annahu isagu kaana inuu ahaa axad alkumaati hargaantidii mid ka mid ah hargaantida waxaa la yidhaah ragga caanka ku ah fallaadha inay ku dagaalamaan oo fallaadhay tuuraani ama fallaadhay ganaani aynan cidlo ku dhacaynin ama meel bannaan aynan ku dhacaynin oo aan sarmaseegtada lahayn surmaseegtada lahayn kuwaasaa kumaa la yidhaah al ashaawisi ee geesiyaasha ah geesi waay waa ragga aan- aan baqdintaba lahayn galowda aan aqoonin saasna waa la yidhaha galowda aan aqoonin al maqaawiiri ee soo majeestayaasha ah waa isku wada mid uun alladiina kuwaasoo ablow muujiyey yowma fatxi dimashqa magaaladan weyn ee dimashqa la yidhaahdo maalintii gacanta muslimiinta ay soo galaysay acaza albalaa'i wacdarihii ugu sharafta badnaa wa acdamahu uguna weynaa raggii muujiyey ayuu ka mid ahaa fa kaafa'ahu waxaa ugu abaalguday abu cubaydata ibnu ljaraax oo ahaa abbaanduulihii guud ee ciidamadii muslimiinta ee mucarakatul-yarmuudna ku guulaystay dimashqna qabtay yaa wuxuu ugu abaalguday calaa xusni balaa'ihi wacdarihii uu muujiyey wanaaggiisa daraaddeed bi-an bacahahu inuu isaga diray bashiiran isagoo ah mid u bishaaraynaya oo sheegaya guushii la gaadhay ilaa cumar ibni khadaab uu u diray fi lmadiinati magaalada madiina liyubashirahu si uu ugu bishaareeyo bilfatxi guusha ilaahay uu muslimiinta siiyey fadalla wuxuu ahaa cuqba thamaaniyata ayaamin sad- si- sideed maalmood bilayaaliihin bil- bilayaaliiha habeenadeeduna ay ku jiraan min aljumcati ila aljumca maalin jumca ayuu dimashqa ka anbabaxay maalin jumcana wuu galay madiine ayuu galay intaas yo- yuqiddu sayra isaga oo si degdega ah socodka socodka dedejinaya duuna inqitaacin isagoo aan nasashana lahayn kala goyn aan lahayn iyo nasasho toona xataa bashara ilaa uga bishaareeya alfaaruuqa cumar ibn khadaab bilfatxi alcadiim guushii weynayd uma markaa kadib haddana innahu isagu kaana wuxuu ahaa axada qaadati jiyuushi lmuslimiina ciidamadii muslimiinta hogaamiyaashoodii ama abbaanduulayaashoodii mid ka mid a ayuu ahaa allatii ciidamadaasoo fataxat misra maga dalkan masar la yidhaahdo gacanta muslimiinta soo geliya ee furatay fa kaafa'ahu wuxuu ugu abaalguday amiiru lmu'miniina amiiru lmu'miniin waa markii uu eh, dowla umawiya ay bilaabatay mucaawiyata bnu abi sufyaan wuxuu ugu abaalguday bian jacalahu inuu ka dhigay waaliyan guddoomiye gobol calayha masar thalaatha siniina saddex sano uma markaa kadib wajahahu mucaawiya wuxuu u jiheeyey uu u jeediyey cuqbata bna caamir liqaswi ja- jasiirati rawdasa jasiirad la yidhaahdo rawdasa koley hadda magacaas ma jira magac kale unbay leedahay oo fi lbaxri alabyad almutawasit badda cad saa un baa la yidhaha hadda muta- waa la tuuray abyad badda cad badda dhexe mediterranean-ka waa tan hadda u dhaxaysa afrika iyo yurub tan u dhaxaysa weeyaane baddaas jasiirad ku taalla ayuu u diray waqad balaqa waxaa gaadhay waqad balaqa waxaa gaadhay min walaci cuqbata cuqba jacaylka uu u qabo biljihaadi jihaadka jacaylka u qaba wuxuu gaadhay annahu isaga wacaa wuxuu weeleeyey uu xifdiyey axaadiid aljihaadi axaadiida jihaad ku soo aroortay oo dhan iyuu fii sadrihi xabadkiisa ku xifdiyey wakhtasa wuu la gaar noqday biriwaayatiha axaadiistaas inuu weriyo uu rasuulka ka wariyo oo lilmuslimiina muslimiinta u wariyo waxaa kale wa anahu wuxuu ka waxa- wuxuu la gaar noqday wa annahu wuxuu la gaar noqday da-aba inuu ka caado yeeshay inuu ka dhaqan inuu dhaqan ka yeeshay calaa xidqi rimaaya toogashada in wax la toogto inuu ka fadhgaroobo inuu ka fadhgaroobo oo meesha ugu sarraysa uu gaadho xidqi hadda eh, waqtigan hadda maanta aan joognayn ha- aan aan ka hadlayno oo labada kun iyo shan iyo tobanka ah Eh, ciidamada adduunka waxyaabaha tacti ka badan bay leeyihiin qalab badan oo military oo abid aan adduunyada soo marin baa la isticmaalaa laakiin haddana waxaa laga badin waayey in askarta toogta la baro oo loo furo hadda kulliyaad dhan iyo tababaro dhan oo toogashada keliya la barayo qofka askariga cadowga iyo meeshuu toogtay inuusan la waayin snibers baa la yidhaah ama alqannaasuun xabadda iska rido uun ma ah xabad waxaa la rabaa markaad rido meesha aad ku wado taargetkaaga ku dhacaysaa la rabaa marka asxaabtu waagaasay yaa waxaa yaqiineen iyo wa annahu in isagu da-aba uu ka caado dhigtay calaa xidqi rimaayati in wax la toogto toogashada la tooganayo oo weliba fallaadha wax lagu tooganayo inuu iyada meeshii ugu sarreysa ka gaadho uu ka fadhgaroobaan idhaahna xataa intii ayuu ka dhagtay inuu wuxuu toogto innahu isagu idaa araada hadduu doomo hadduu doono an yatalahaa inuu maararoobo oo waxoogaa maaragtay uu waqti qaato nasasho ah talaha biramyi wuxuu wati ku nasan jiray waqtiga maskaxda la nasiyo wuxuu kaga dhigan jiray toogashada kabdhoodka kabdhoodna waa layidhaha walamaa markii marida uu bukooday cuqbatu bnu caamir aljuhani marada almowti cudurkii uu u geeriyooday huwa fii misra isagoo masr jooga jamaca wuxuu isu keenay baniihi wiilashiisii fa usaaham wuu u dardaarmay fa qaala wuxuu ku yidhi yaa baniya wiilashaydiiow anhaakum waxaan idinka nahyinayaa oon idinka reebayaa can halaatin saddex shay ee faxtafiduuhunna saddexdaa shay qayba oo xifdiya oo ilaaliya oo ku dhaqma ta koowaad waxaa weeye laa taqbalu lxadiida marna ha aqbalina xadiid can rasuulillaahi rasuulka ilaahay la idinka sheegay sala allahu calayhi wasalama ilaa min hiqatin ruux lagu kalsoon yahay maahane ruux hiqa a maahane ruux kale ha ka aqbalina hiqadana culamaa lxadiid hiqada waxaa loo yaqaanaa laba shardi inuu leeyahy laba shardi waay alcadlu walxifdu labadaas alcadlu waxaa weeye haba yaraate e wax macaasi ah oo lagu yaqaana inuu galay inuusan jirin wax macaasi ah in lagu ogyahay wax macaasi ah inuu galay inuusan jirin ta kalena inuu yahay ruux maskaxdiisu wixii uu ay qabato aan gafaynin oo xifdi leh labadaas shardi hiqaha kaas weeye marka axaadiista nabiga ha ka qaadanina oo nabigaa yidhi ha ka yeelina ilaa qof hiqo oo lagu kalsoona yahay oo labadaas tilmaamood leh alcadlu walxifdu labadaas leh walaa tastadiinu mar weligiinna dayn ha qaadanina walow labistum aada xidhateen alcabaa'a maray marada maraykaanka la yidhaahdo oo jacfaankana la yidhaahdo maro jacfaan ah oon qiimo lahayn oo adagba aada xidhateene weligiin deen ha isku qaadanina walaa taktubuu shicran gabayna ha ka shaqaynina ha qorina ha baranina gabay iska dhaafa maxaa jira oo fatashtaqilu aada ka jeedsata oo fatash fatashqaluu aada kaga jeedsataan bihi gabayga ma meesha waxaa tiraa fatashqaluu bihi aad ku shuqlisaan oad ka buuxisaan bihi gabayga quluubakum quluubtiinii can ilqur'aani qur'aan maxaa jira haddii wixii kale ee aada xoogga saarto qur-aankii bay kaa kaa shuqlinayaan qur-aanka idinka jeedinayaan saasuu yidhi walamaa markii adrakatu ay ku timid ay soo gaadhay alwafaatu geeridii dafanuuhu way duugeen ama way aaseen fii safxi lmuqatam buurta muqatam leedhaahay qaahare ku taala dushiisa buurtaa dusheeda ayay ku aaseen uma kadib inqalabuu waxay usoo noqdeen ilaa tarikatihi bal wuxuu ka tegay yufatishuunaha iyagoo oo baadhaya fa idaa markaaba huwa wuxuu ka tegay huwa isagu qad khalafa qad khallafa wuxuu ka tegay bidcan wa sabciina qowsan dhowr iyo toddobaatan qaanso maca kulli qowsin qaanso walbana waxaa la socota qarnun gabooy oo iyo wa nibaalun iyo leebab gabooy fallaadho ah iyo leebab gabooyga waxaa lagu radaa fallaadhaha lagu radaa leebabka laguma rido waqad awsaa bihinna wuxuu ka dardaarmay hubkaas an yujcalna in la yeelo fii sabiilillaahi dadka mujaahidiinta ah in la siiya ha ku jihaadeene nadara allaahu alla ha nuuriyo wajha alqaari'a ninkii qur-aan aqrinka badnaa wejigiisa allaha nuuriyo alcaalimi ee caalimka ahaa alghaazi ee jihaadi jiray cuqbata bni caamir aljuhani ahaa wajazaahu allaha ee ha u abaalgudo wajazaahu allahu abaalgudo can ilislaami islaamka walmuslimiina muslimiinka khayr aljazaa-i abaalgud kii ugu wanaagsanaa allah ha ugu abaalgudo intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wsal allahu wslm calaa sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbihi wslim wasalaamu calaykum waraxmat ullah